waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali haashim ducaale waxa uu ku sugan yahay magaalada lester ee dalka u k ilgaarana waxa uu ku hayaa natiijada doorashada ee ka dhacday dalka u k haashim balanyar haddaad noo dulmarto natiijooyinkii ugu dambeeyey sida wax u socdaan saabaasha ama exitbanka waxaana afka qaar lagu yidhaahdo waxa guuleysanaya bay leeyihiin saabaasha markii la fiiliyey ama daraskii ay sameeyeen dadkii in saddex boqol iyo siddeetan iyo labo lixda boqol iyo kontonka kursi ee loo tartamayo ay heli doonaan qolada conservative-ka ama xisbiga hadda talada haya prime ministerka boris johnson uu madaxda ka yahay taas waxay keenaysaa in boqol iyo kow iyo saga sagaashan ay helaan xisbiga shaqaalaha halka xisbiga muxaafidka ama conservative-ka uu heli helayo saddex boqol iyo siddeetan iyo labo taasi ay noqonayso inuu helayo majority ama kuraas ku filan oo ku xukumi karo keligiisa soona cidna u kaashan waddankan taasi hadda dawowdo waddankan sidii uu ballan qaaday wuxuu ka bixin doonaa europe oo waxa ugu badan oo waddankan hadda looga guuleystay xisbiyo badan ama looga guuleysan doono waxaa aada dadka maskaxdooda ugu jiray ma laga baxaa ama lagu jiraa yurub marka asxaabta sida muxaafidka oo hadda talada haya uu ku adkaystay in laga baxayo waxay u sheegeen dadkii haddii laga baxo sidiiba aqlabiyadii horeba loogu guuleystay markii dadka aftida laga qaaday in waddanka laga baxo taas waxay keentay marka in wadankana weli aanan gelin saddex mar oo isku xigta shantii sano loogu talagalay in baarlamaanka uu socdo saddex doorasho oo isku xigta ay keentay caawa tobankii fiidnimo waqtiga u k lasoo xiday boris johnson ama muxaafidiinta waxaad moodaa in ololahoodii doorashada guud ahaanba inuu ku salaysnaa brexit ama kabixitaanka midooda yurub halka laybarku ay fiirinayeen arrimaha dhaqaalaha iyo caafimaadka iyo nhsta ma la dhihi karaa boris johnson cambaynkiisa dhankaas wuu kaga guuleystay waa kaga guuleystay oo boris keligiis ma ahayn oo waxa aada u caawiyey xisbi aan horey u jirin oo la yidhaahdo brexit oo isaguna ka dhigtayba halbeeg sida looga bixi lahaa yurub intaasoo dhanna dadka maskaxdooda waxaa labadii sane ugu dambeeyey hareereeyo oo waddankana dib ula dhacay waa ma lagu jiraa ma laga baxaa marka dadkiiba waxaad moodaa inay mar un meeshii loo dhaqaaq loo dhaqaaqeen loona badan yahay in laga baxo oo markii horeba aftidii la qaaday ay keentay in dadkii badankooda yiraahdaan intii doorashada tagtay ama aftida qaatay ha laga baxo haddana in dowladdii ay siiyeen aqlabiyad ku filan dhibka jiray waxa ahaa labadii sane lasoo dhaafay baarlamaanka ma lahayn dowladdii joogtay muxaafidka ahayd in ay hesho qoraas ku filan oo mar walba waxay ku tiirsanayd asxaabta yaryar sida xisbigan north ireland laga soo doorto taas marka waxay keentay in mar walba ay meel mali waayaan siyaasadday la yimaadaan boris oo aada aan loo filaynin inuu guushaan weyn soo hoyn doono ayaa ku qamaaray sidii dadkii ugu horreeyaba ay sameeyeen taasina waxay keentay sagaal sano oo xisbiga muxaafidka uu hayay hataa in shan sanoo kale hadday run noqoto waxaan saadaasha ay keenayaan saadaasha sideedana waxay ku dhisan tahay labaatan kun oo qof oo kasoo baxay codadkii oo kala duwan waa gartay haashimow natiijadana waxay dharbaaxo culus ku noqonaysaa xisbiga shaqaalaha oo sidaad sheegtayba lagu wado inuu helo oo keliya boqol iyo sagaashan iyo kow kuraasta lixda boqol iyo kontonka ee baarlamaanka ama aqalka hoose uu ka kooban yahay maxay u sababeynayaan guuldaradaas ama dadku maxay ku naceen xisbiga shaqaalaha mustaqbalka jeremy corbinse muxuu noqonayaa
sida qaadan laha cid kasta oo looga si xun looga raayo oo oo waxay ay dhiibtaa maalinta ku xigta istiqlaalada ama waxay soo gudbisaa inay ay ku feelgarowday ama ay guuldarada xisbiga ay keentay marka taas ayaa looga fadhiyaa isaga iyo inta xisbiga u sareysa hadda ay ru noqoto uma dhicin ilaa iyo inta la ogyahay daro tanka ka hooseysa oo marka waxay noqonaysaa mid taariikhda u gasha corbin hadday boqol iyo koob iyo sagaashan kaanood oo macnaheedu yahay inuu konton iyo laba kursi lumiyey intuu horey u haystay oo isagii kuraastii horey uu guuleystay ayaa konton iyo laba laga qaaday marka taas macnaheeda waxay tahay guud daro uu dareemi doono waxaa kale jabka keena ugu badan waxa waaye sida asxaabta libdem liberal democratska may dhihin iyagu meel kamay istaagin brexit brexit brexitna wuxuu ahaa waxa ugu weyn oo dadka ay dadka ku qiimeynayeen wuxuu yiri corbin waxaan ka ahay xadxaad taas macnaheeda waxa waaye dad badan oo oo kuraasida meelaha laga soo doorto ay dadku rabeen in laga baxo ayuu ixtiraamaya oo taasna waxay keentay in dad badani ay ay ka aadaan siday ay sheegeen idaacaduhu iyo dadka u darasa arrimaha asxaabta yaryar oo ku adkaysta iyagu in laga baxayo sida labdemka ama xisbigan cagaaran ama greenka loo yaqaan intuba waxa ay sheegayaan ama ay u durasayaan in corbin wax badan oo uu ku hadlayo oo ay kamid ahayd caafimaadka dhaqaalaha dadka danta yar siduu u kabi lahaa intiiba in la dhegeysan waayo waxaa aada u cajiib noqotay oo aan la filaynin waa la filayay guul ay maxaafadku gaaraan laakiin in intaan oo ay cod ay ku guuleystaan oo iyagoo aananba coalition ama isutag u baahan ay ay dhisi karaan dowladtan oo aqlabiyad weyn haddii ay run noqoto saalaashan hadda ah saddex boqol iyo siddeetan iyo labada runtii arbaaxa weyn bay ku noqonaysaa xisbiga shaqaalaha waa gartay dhanka kale scotland xisbiga raba isagu inuu britain ama u k ba isaga baxo s m b ga la yidhaahdo kuraasta inta badan scotland isagaa ku guuleysanaya laleeyahay taasi maxay uga dhigan tahay dowladda hadda uu hogaamin doono boris johnson iyo guud ahaan britainba runtii scotland kuraasida ay leeyihiin haddii ay si fiican u maareeyaan oo ay ku darsadaan ama ay ismeel istaagaan iyaga iyo xisbiga shaqaalaha waxay ku noqon karaan mucaarad aada u aboon oo oo oo laakiin awoodooda mar walba way yaraanaysaa oo haddii aqlabiyadaas isku duuban uu helo xisbiga muxaafidka uma baahan doono umana dhutin doono mucaaradka scotland waxay mar labaad codsan doontaa in haddana aqlabiyad dadkeeda laga qaado oo oo ay si ay uga baxdo midowda laakiin waa arrin runtii dhirin dhirin baahan oo oo habeen kosobood ma noqon doonto oo xisbigaasi wuu hantay scotland baarlamaanka inta ugu jiri doontana waaba iyagoo dhanba kuraastii xagga lagu loolamayay iyagaa haysta haddii ay noqoto codkan hadda saadaasha ah oo rumoogo waxay noqon doonaan cod la dhegeysto markii baarlamaanka la joogo ilaa iyo konton iyo shan baa la qiyaasaya inay qaataan oo kursi konton iyo shan kursi waa waa aad bay u badan tahay oo libdam ahaa xisbiga saddexaad bay waxay geliyeen meel hoose oo loo baqayaa haddaba in xitaa gabadha haysata oo xisbiga madaxda u ah in kursigiisa kursigeeda weydo baa la saadaalinayaa oo iska daa inay guul soo hoyday inay baarlamaankaba soo gasho waa lagu haystaa oo waxay hadda saadaalinayaan qoladan saadaasha samaysa in iyadii ayba weyn doonto haddii sida ay ku socoto hadda codka la tiranayo uu ku socdo kursigeeda laakiin kolley berri unbaa la ogaan doonaa marka macnaheeda waxay tahay scotland way qaynayn doontaa laakiin weli waxay ku jirtaa united kingdom waana laga badan yahay markii ay timaado aqlabiyadda wixii daakhiliya oo loo siiyey oo awooddii la dharaandhigay ama hoos loo dhigay way haysan doonaan oo way ka mid yihiin weli midowda boqortooyada britain dhanka kaleeto waxaa aada loo fiirin doonaa xisbigan ireland oo hadda kuraasi badan loo marayo inuu guuleysan doono siduu ula xisaabtamo waxay aada u rabaan iyagu inay daaqadii yurub maadaama ay republic of airline iyo north airline ay leeyihiin cadaaradaas dheer oo walaaltinimo in iridaas ay furnaan doonto oo yurub halkaas looga samayn doono intaba siduu ballan qaaday hadduu ku guuleysto boris johnson aqlabiyadan hadda la saadaaninayo wuxuu rabaa in koob iyo soddonka bishaanba intaan la gaarin uu sharci soo dedejiyo si loogu qoro shuruucda wadanka ay boqoradu akrin doonto dhammaadka sanadkan intaasba waxaa aada loo fiirinayaa hadday rumoodo saagaashan oo ah inta badan saadaal oo ku dhisan cilmi loona maraynayo inay rumoogi doonto waa gartay haashimow tan ugu dambeysa sheekadan brexit inteeda badan waxay ku bilaabatay baa la dhahaa dadka britain oo loo tusay dadka ajaaniibta ah oo yurub ka soo gelaya soo galootiga iyo qaxootiga immigrationka waxaa la yaqaanaa arrimaha socdaalku aad bay gundhig ugu ahaayeen in britain ay isku daydo inay ka baxdo waxaa soo badanayay baa la dhahaa falalka muslim nacaybka ah oo kale ajirmi nacaybka soomaaliduna dabcan wadanka aad bay u deganyihin marka hadda doorashada natiijadeedu arrimahaas maxay ka bedeleysaa ma dhibaatadii ma kasii daraysaa maxaad is leedahay soomaali ahaan muslin ahaan afrikaan ahaan ajnabi ahaan dadka britain degan doorashadani way saameyn noocey ku yeelan doontaa
runtii mar walba oo asxaabta muxaafidka ay ay talada wadanka qabtaan waxyaabaha ugu badan oo ay aada xooga u saaraan waa immigrationka ama haajiridda haajiridda siday ballan qaadeen waxay aada ugu dhigi doonaan hoos waxay kalay adkeyn doonaan habkan dadka mar markii horeba joogay si loogu keeno xaasaskooda iyo iyo caruurtooda waxaa kaleeto ay adkeyn doonaan dadka aan xirfadda lahayn inay wadankan iska yimaadaan oo waxay aada kor ugu qaadeen oo haddaba lala dareemi karaa dakhliga qofka shaqaalaha xirfadaysan wadankan markuu damco inuu halkan kusoo dego si sharciya lacagta laga rabo inuu qofkiiba helo taas iyo wax badan oo ay ballan qaadeen iyagoo mar walba fiirinaya dadka wadankan u dhasha u tirada badan maslaxadooda ama dareenkooda oo marka qaarkoodba aada dhinacan kaleetana marka loo fiiriyo islamophobia waxaa la yidhaha ama muslimka nacaybka waxyaabaha aadka ugu daran waxaa kamid ah oo runtii dadkii ay midiyaha oo ama barahan bulshada oo aada lahda si cadba dadkii ay iyagoo aan xishoonin ay ay muslimka ama islaamka ay ay waxay doonaan ka sheegayaan taas iyagoo ku gabanaya mar walba qowl hadalka xorta ah taas waxaad ka dareemi kartaa marka in wadankan iyo wadamada oo reer galbeedkaba oo ay si cad markaan ay dadka laga tira badan yahay ama muslim muslimkaas mar walba ay ay xagga xooga u saari doonaan taasna waxay aada salka ugu haysaa waxaan ku furan hadda ama dadkan iyagu isnidaaminaya waxaa ugu dambeeyey ayaan dhaweydeen nin ku dilay laba qof london taas oo ay macnaheeda tahay ma aha inuu muslimkii dilay qof buu ahaa shaksiya oo dad laayay laakiin xagu ka yimid islaam buu ahaa islaamkii muxuu ka xanaaqsanaa in isaga madaxiisa la bedelay taas marka falalkaas issoo taraaya dadkii muslimiinta ahay oo dhan waxay tusayaan inay yihiin dad dhankaas u janjeera ama laakiin waa wadan runtii xor ah oo ay sharuucdii weli yaalaan waxaa dhici doonta in qof allaale qofkii hada waxay sharuucda cusub oo dadka aysan aada u aqoonin waxaa kamid ah waa sharci oo kamid ah sharuucda dembiyada wadankan islamophobia waxaa la yidhahda islamophobia marka waa in la cadeeyaa qofkan in diintiisa oo islaamka ah darteed wax loogu yeelay taas haday dhacdana ciqaabta uu mudanayo qofkii qof diin ahaan u dhibay in lala tiigsan doono oo laakiin mar walba ay tahay in ay xaqiijiyaan qoloyada xeerbeegtida ama maxkamadaha
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali